بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد su-aasha horta waa su-aal muhiim ah ama qodobka waa qodob muhiim ahoo maadaama uu wax badan soo noqnoqday jabka iyo fashilka ku dhaca askarta nidaamkan xamar ka jira wax badanna uu soo noqnoqday oo goobo kala duwanna ay ka dhacday jabka ku imaada si guud horta haddaan oga hadalno laba noocuu jab uu ku yimaadaa asbaabaha jabka ama guuldarada qofka wax guusha ka hor istaaga waa laba nooc asbaabna waa asbaab sharci ah asbaabna waa asbaab kowni ah labadana waa muhiim inuu la yimaado oo maxaa la yidhaahdaa qofka oo uu ku dadaalo anagoo kookoobaya haddaan ka ku hormaro asbaabta sharciga horta waa iska macluum asbaabta sharciga badan oo ay ku dhaceen nimankan mukhaalafaad ah oo ay ugu weyn tahay maanta ay ugu hor leedahay waxa ay ugu yeeraan dimuqraadiyadda oo uu wax badan madaxweynahooda u ololeeyo iyo ka tegidda kitaabka alle marka qodobka oo tegidda kitaabka alle ah iyo qaadashada dimuqraadiyadda waa horta waa qodobka ugu weyn oo mukhaalafo sharci ay ku dhacaan wax walboo xumaana ee nimankan ka yimaadee liidnaan ahna taasay ku salleedaoo ay ka timid markaan u imaado asbaabta kowniga ah marka iyadana waxaan u kala qaadaynaa wax askariga ku saabsan wax ku saabsan tababarada uu soo qaatay iyo wax ku saabsan mas-uuliyiinta askartan badanaa horta waxyaabahay u jabaan waxaa ka mid ah kowdii waxa soo tababaray waa dowlado kala duwan oo dhammaantood cadow u ah soomaaliya aa soo tababara saa ognahay dowladaha soo tababara askartan kulli waa dowlado dana ka leh dalka soomaaliya dowlad dankaa leh oo rabto inaad u baahnaato mar walba inay kaa dhigta rabto oo maxaa la yidhaahdaa danteeda qaabka ay ku fushan karto siday rabto ay kaa yeelan karto ay tahay inaad mar walba u baahnaato dabcan inaad xoog yeelato maxaa la yidhahdaa kaama kaalmayso oo waxay ku dadaashaa mar walba inaa u baahnaato saa darteeda askar tababar tayo leh oo maxaa la yidhahdaa aada u tababaran inay ku siiso suurtagal ma aha mid waa middaa maxaa la yidhahdaa haddana hal dowlad maba oho waa dowlado kala duwan xataa soomaaliya uma ogola dowlad gaalnimo ku dhaqmaysa laakiin abood badanoo calal aqal dowladday rabto kiris ka dhihi karto xataa uma ogola dowladaha soo tababara dhammaan mid waa midda oo tababar xumida iyo oo dowladaha kala duwan oo maxaa la yidhaahdaa ay ka yimaadeen taasoo keenaysa marka inaysan isku dagaal ahayn inaysan isku tab ahayn inaysan isku kalsoonayn midda labaad waa mid askariga ku saabsanoo askariga naftirkiisa male mabda uu ku dagaalamo askartan saan ognahay walaa waddanaysan u dagaalamin walaa diinaysan u dagaalamin wax ay u dagaalamaan hadda oo mabda ah oo keenaya inay adkaystaan hadda ma jirto waana madaxdooda wax badan way qireen arrintaas way wada ogyihiin dhammaantood marka midna waa middaa oo askariga mabda uu ku dagaalamo male bal askarta laba nooc u kala baxaanoo qaar meesha usoo galay un ku shaqaysta oo lacag raadsada dabcan nin lacag raadsana inuu dhinto ma rabo midna waa mid daroogiisto ahoo meelaha laga keenay marka waa mid waa middaa midda kale waa maxaa la yidhaahdaa kalsooni xumi oo ay mas-uuliyiintooda ku qabaan waa midna waa midda mas-uuliyiinta ah waxay arkaan mas-uuliyiintooda oo dibadaha guryo ka dhisanaya mas-uuliyiintooda aan diyaar u ahayn soomaaliya inay u dhiboonaadaan ama maxaa la yidhahdaa soomaaliya ay si toos usoo degaan marka kalsooni xumo iyagii mas-uuliyiintooda ka dhexaysana way jirtaa waxaa kaloo jira oo aanan meeshan ka hilmaamayn anigoo fadligana dhammaantii u saaraya allah subxaanahu watacaala uma mujaahidiinta waa niman isku tababar ah mabda dagaal leh maxaa la yidhahdaa u dagaalamaya qadiyad xaq ah oo ay aaminsan yihiin inay mudan tahay inay u dhintaan oo ay dhiigooda u horaan mudan tahay arrimahaas dhan marka waxay keenayaan marka askari u diyaara inuu dhinto qadiyadan uu u dagaalamayo ka aaminsan inuu dhiiggiisa u bixiyo bal kun mar in loo dilo inay mudan tahay aaminsan iyo askari maxaa la yidhaahdaa qadiyad u dagaalamo aysan jirin oo waxa ugu badanoo meesha keena ay tahay ama hunguri ama qabiil ama mabaadi kaloo aanan maxaa la yidhahdaa uusan naftiisa u quureyn ay keentay marka labada askar dabcan isma maamuli isma waajihi karaan oo iskama hor imaan karaan mana isu dhigmaan marka ilaahay subxaana watacaala wuxuu mujaahidiinta ku galladeystay cadowgooda uu ka dhigay maxaa la yidhaahdaa cadow kala tagsan cadow maxaa la yidhaahdaa aanan lahayn mabda dagaal cadow maxaa la yidhaahdaa jilcan oo maxaa la yidhaahdaa daroogo ay dilootay iyo mujaahidiintii oo ilaahay subxaana watacaala uu intaa dhan ka ilaaliyey oo uu ugu gargaaray in maxaa la yidhaahdaa ay hal tababar leeyihiin hal amiir ay ka wada amar qaataan oo dhammaan amarkooda uu hal meel kasoo baxayo marka waa arrin maxaa la yidhaahdaa uu ilaahay isugu aadiyo ah dad midaysan oo mabda ay ku dagaalamaan leh oo dhaqan wanaagsan leh waxaa kaloo jira oo aanan la hilmaami karin askarta dowladda iyo bulshada calaaqada ka dhexaysa iyadana deegaanaday tageen dabcan waa la dareemi karaa nin raba maxaa la yidhahdaa in dadkiisii la- la dhibaateeyo oo dumarkii la kufsado oo deegaanadii nabadda ahaa nabaddarro laga dhalay nin raba ma jiro xataa kan murtadka soo duulayo deegaan kale ku duulayo waxaa laga yaabaa deegaankiis inuu duulaankaas la rabin bal ninka iyaga taageersanaa laga yaabaa in oo uu deegaano kale inay weeraraan uu ku taageersan laakiin deegaankiisa uusan u rabin marka dad bulshada ay kasoo horjeedo oo li- oo ay la dagaalamayso iyo dad bulshada ay soo dhaweynayso ay nabad ku ku dul heshay oo maxaa la yidhaahdaa barwaaqo ku dul heshay oo dhibaatada la qaybsanaya dabcan isku mid ma aha marka arrintaasna way jirtaa marka waxaan isleeyahay waxaan kusoo koobi karaa nimankan askartan oo maxaa la yidhahdaa nidaamka xamar ka jira waa niman la og yahay oo dowlado cadow ah ay soo tababareen oo aysan usoo hagarbixinin dabcan labo aanan mas-uuliyiintooda kalsooni ku qabin oo ay dareensan yihiin mas-uuliyiintooda inay arrintan dhab ka ahayn saddex iyagana qadiyad ay u dagaalamayeen aysan jirin S- ee, afar badankood oo daroogiistayaal ah intaa markii laisu keeno haddana lagu sii daro dadka ay wajahayaan ama cidda ay wajahayaan oo xarka shabaab mujaahidiin ah oo maxaa la yidhahdaa dad ilaahay subxaana watacaala ku xiran guul walbay gaaraan alla u nisbaaya caqiido ku- ay ku dagaalamaan leh oo oo ay aaminsan yihiin inay u dhintaan inay mudan tahay intaa markii laisu keeno dabcan waad dareemi kartaa dagaalka bal waxaan leeyahay xataa haddii asbaabta kowniga ahaa ay la imaan lahaayeen nimanka murtadiinta ah ama nidaamka xamar ka jira asbaabta kowniga haddii la imaan lahaayeen xataa maadaama ay mukhaalafaad sharci ay jirto ay qadiyad ay u dagaalamayaan qadiyad saxan ahayn way jabi lahaayeen marka ka waran ayagoo intaa ku darsaday oo maxaa la yidhaahdaa intaasoo maxaa la yidhaahdaa asbaabtaas kowniga ayagoo ka tagay oo guusha ka laakiin iyagu waxay sheegayaan inay saxan yihiin wallaahi waxaa jirta ilaahi subxaana watacaala reer fircoon isagoo ka hadlaya wuxuu ku sheegay wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum dulman waculuwa qofka markii xaqiiqda laga hadlo dadkan waa dad soomaali ah way og yihiin xaqiiqda jirta amaa warbaahinta markii laga hadlaayo waa niman usoo bareeray inay been way og yihiin waxay ka hadlaayaan inay been tahay oo abujahal aan xasuusanaa isagoo ay ku dhaheen gaaladii maxaa maxaad u rumayn la-dahay maxamed markaasuu yidhi annaga iyo reer bani haashim waa tartami jirnay laba farasoo tartan ku jira oo kale aan ahayn wax walbay sameyn waa sameyn jirnay marka nebinimay sheegteen inuu intay ka keenaynaa nebinimo wuu og yahay inuu nebi yahay iyagana nebinimo been inaysan sheegin karin wuu og yahay maca daalika wuu diida marka waxaan leeyahay nimanka abijahal waxay kaga siixo yihiin marka asaga uu ka xishood inuu nebinimo sheegto nebi maxamed bes uu inkareye iyagii islaamnimo ayay sheeganayaan oo intaasay kaga sii liitaan ma ogi way qirsan yihiin